baadhayaasha qaramada midoobay ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka ee dalka liibiya iyo kooxaha hubaysan ee dalkaasi ka jira inay ku xadgudbeen dadka aan waxba galabsan ee tahriibayaasha kuwaasi oo inta badan noqon kara dembiyo dagaal iyo dembiyo kale oo ka dhana xuquuqda aadanaha guddiga xaqiiqa raadinta madaxa bannaan ee qaramada midoobay waxa ay isniintii soo bandhigeen warbixintii ugu dambeysay ay ugu magacdareen xaaladda xuquuqda aadanaha ee sii xumaanaysa tan iyo bilowgii sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii baadhayaashu waxay diiwaan geliyeen kiisas badan oo isugu jira xadhig sharci darro ah dil arxan darro ah kufsi addoonsi iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo loo geysto dadka tahriibayaasha inkastoo dembiyadani ay aada u culus yihiin haddana baadhayaashu waxay xuseen in ku dhowaad inta badan dadkii la waraystay ay ka gaabsadeen in ay soo gudbiyaan macluumaad rasmiya oo la xidhiidha cabashadooda iyaga oo ka baqaya dhibaato kale oo hor leh oo loo geysto sida xadhig dhac iyo weliba inay wajahaan cadaalad darro maxamed awjaar oo ah guddoomiyaha guddiga xuquuqa raadinta ee liibiya ayaa sheegay inay heleen caddaymo aad u weyn oo muujinaya in tahriibayaasha si naxariis darro ah loo jir dilay intii ay ku jireen xabsiyo iyadoo loo geystay xadgudubyo galmo iyo dembiyo kale oo ka dhana bini aadaminimada caddaymo xaqiiqo ah oo ay soo ururiyeen baadhayaasha qaramada midoobay ayaa lagu ogaaday in hay-adaha dowladda iyo kooxo iyo weliba shakhsiyaad kale ay ku lug lahaayeen xadgudubyadaasi dhacay iyagoo u aanaynaya inay yihiin dad si sharci darraa dalkooda ku soo galay guddigani waxay sheegeen inay ogaadeen in dembiye ka dhana bini-aadaminimada loo geystay dadka tahriibayaasha ah ee ku jira meelaha lagu hayo kuwaasi oo qaarkood hoos yimaadaan xukuumadda iyo ilaalada xeebaha ee dalka liibiya guddiga howlahan baadhista wade ayaa saddex iyo toban socdaal oo shaqo ku tegay liibiya tan iyo markii la aasaasay guddiga xuquuqal insaanka ee qaramada midoobay waxaana ay waraysteen in ka badan afar boqol oo qof oo tahriibayaala oo ka badbaaday iyo markhaatiyaal kale waxaanay soo ururiyeen in ka badan laba kun iyo siddeed boqol oo xogo iyo macluumaad muhiima ah in ka badan lix boqol iyo toddobaatan kun oo tahriibayaal ah oo ka kala yimid in ka badan koob iyo afartan waddan oo ku sugnaa dalka liibiya markii howlgalladani bilaabmeen waxaana tiradu intaasi ay kasii badatay wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ururka caalamiga ah ee socdaalka ayaa sheegay in ku dhowaad shan kun oo muhaajiriina lagu hayo xarumaha rasmiga ah ee dalka liibiya inkastoo ay aaminsan yihiin in tiradu intaasi ka badan karto lama oga tirada dhabta ah ee dadka tahriibayaasha ah ee lagu xidhay xarumaha qarsoodiga ah ee ay maamulaan kooxaha hubaysan ee iskood isku abaabulay qaar badan oo ka mida tahriibayaasha oo isugu jira magangeliyo doon iyo qaxooti ayaa ka yimi dalalka galbeedka iyo bariga afrika iyo weliba dhul aada u fog sida dalka afghanistan warbixintu waxay sheegtay in maxaabiista si joogto ah loogu geysto jirdil meelo cidlo ahna lagu hayo islamarkaana loo diido inay helaan biyo cunto musqulo daryeel caafimaad iyo waxyaabaha kale ee nolosha muhiimka u ah